الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه waxaa laga wariyey sahal ibn abi xasmata qaala wuxuu yidhi inطalaqa cabdullaahi ibnu sahal waxaa tagay cabdullaahi ibnu sahal wa muxayisatu ibnu mascuud iyo ninkaa muxayiso la yidhaahdo ilaa khaybara khaybar bay tegeen wahiya yowmaydin sulxun maalintaana khaybar waxaa ka jiray sulxi iyo heshiis ka dhexeeya nimankii meeshaa deganaa ee yuhuudda ahaa iyo rasuulka calayhi salaatu wassalaam fatafaraqaa way kala tegeen yacni way kala leexdeen labadii midnay wada socday fa aataa muxayisatu muxayisu wuxuu u yimid ilaa cabdullaahi bnu sahal cabdillaahi bnu sahal ayuu u yimid wahwa yatashaxatu fii damihi isagoo dhiiggiisii dhex dabaalanaya qatiilan xaalow yahay isagoo ah mid la dilay yacni way kala leexdeen fatafaraqaa yacni markii meesha yimaadeen way kala leexdeen oo midba meel buu kacay dabeetana muxayis ayaa soo noqday oo wuxuu u yimid ninkay wada socdeen ee cabdullaahi ibnu sahal ahaa marka wuxuu arkay isaga oo la dilay oo dhiiggiisii dhex dabaalanaya yani marka qofka la dilay ee naftun ay kasii baxayso isku rorrogo dhiiggii fadafanahu waa aasay uma qadima almadiinata madiinu deetana yimid fainطalaqa waa tagay cabduraxmaan ibnu sahal ay markaa walaalahaayeen cabdillaahi ibnu sahal iyo wa muxayisatu iyo xuwaysatu oo ibna mascuudin labadanna walaalay ahaayeen muxayisu iyo xuwaysatu ibna mascuudin mascuud labadiisii inamood bay ahaayeen markaan maadeer bay ahaayeen nin kala dilay labada nin ila nabiyi nebiga u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam fadahaba cabduraxmaan cabduraxmaan wuxuu u qastiyey yatakallamu inuu hadlo ayuu doonay faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiga ilaahay wuxuu ihi kabir kabir weyne weyne yani ragkaa waawenba meesha jooge raggan kaa waaweynay ha hadlaan wahuwa axdathu lqowm dadka kii ugu dhalinyarsanaa ama ugu da-da yaraa ayuu ahaa axdathu lqowm dadka kii ugu da-da yaraa ayuu ahaa fasakata waa amse fatakallamaa dabeetana waa hadleen labadii nin ee ka waaweynaaba hadlay faqaala wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa markay hadleen waxay uga warrameen warkii iyo sida wuxu dhacay ataxlifuuna miyaad daaranaysiin watastaxiquuna dama qaatilikum aw saaxibikum saaxiibkiina ama kiina la dilay dhiiggiisii miyaad mutaysanaysiin ataxlifuun miyaad daaranaysiin oo watastaxiquuna waxaad mutaysanaysiin dama qaatilikum aw saaxibikum yani saaxiibkiina dhiiggiisa miyaad mutaysanaysin marka qaaluu waxay yidhaaheen wa kayfa naxlif sidee baanu u dhaarannaa wa kayfa naxlifu sideen u dhaarannaa walam nashhad annagoo aan arkin aan xaadirin walam nashhad annagoo aan xaadirin walam nara aan arkin yani maanan arkin in la dil ciddii dilaysa maanaan xaadirin iyo waktigii la dilayay ciddii dilaysana maanan arkin qaala fatubri'ukum yahuudu yahuud mid ku beri yeelaysaa bikhamsiina yamiinan konton dhaarood qaaluu waxay yidhaahdeen kayfa biaymaani qowmi kufaar qowm gaala ah dhaartooda sidee baanu ugu kalsoonaanaa yahuudda waa gaale facaqalahu nabiyu sala allahu calayhi wasalama min cindihi rasuulku agtiisa ayuu ka bixiyey magtiisii facaqalahu nabiyu sala allahu alay slam min cindihi agtiisa ayuu ka bixiyey magtii ninkaas wa fii xadiidi xamaad ibnu zayd waxaa ku sugnaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yuqsimu khamsuuna minkum konton idinka idinka midihi ma ku dhaaranayaan calaa rajulin minhum nin ayaga ka mida marka cidbay waxay ku tuhmayaan khaybar dadkii deganaa oo yuhuuda maalintaana sulxi baa ka dhexeeyey waa la heshiiyey laakiin de marka yuhuudda iyo markaa rasuulka sala allahu alay salam cadaawad baa ka dhexaysa marka laakiin maalintaa sulxi baa jiray marka waxay leeyihin nimankaasaa dilay bay leeyihin marka ma dhaaranaysin buu leeyay konton idinka intii ma dhaaranayaan calaa rajul minhum nin nin iyaga ka mid ah ma ku dhaaranayaan oo fa yudfacu loo dhiibo birummatihi xadhiggiisa loo dhiibo xadhiggii qoorta lagaga xidhayay de markaa sida asiirka oo kale ah yani inta qoorta lagaga xidhan laydin dhiibo ma mutiisanaysin sidaa ma yeelaysin buu leey calaa rajulin minhum nin ay kamida ma ku dhaaranaysin fa yudfacu birummatihi deetana xadhiggiisa laydin dhiibo inta qoorta lagaga xidhan laydin waa kaasa qaata haddaad dilaysin dila marka qisaasta yani qaaluu waxay amrun lam nashhaduhu arrin aanaan xaadirin kayfa naxlifu seen ugu dhaaranaa qaala fatubri'ukum yahuudu yahuud midinku beri yeelaysaa biaymaani khamsiina minhum konton ayaga ka mida dhaarahood midinku beri yeelaysaa qaaluu yaa rasuula allah qowmu kufaar ey hum qowmu kufaar iyagu waa qowm gaalaa weeyaan qom gaala sida dhaartood ugu kalsoonaana wa fii xadiidi saciid ibni cubayd fakariha rasuulu llahi sala alla alay slam xadiidkaa saciid ibni cubaydna waxaa ku jiray rasuulku waxa uu karahsaday an yubtila damahu dhiigiisii inuu baabiiyo fawadaahum bimi'atin min ibili sadaqa geelii sadaqada boqol neef oo ka mid ah ayuu markaas bixiyey oo magtiisii uu bixiyey waay xadiidkan waxa uu asal u yahay mas'alada ahlu cilmigu ay dhahdaan alqasaama masalada qasaamada la dhahdo xadiidkan bayna culamadu ka qaateen masaladaasi suuradeeda ama sifadeeduna waxa weeyaan qof baa la helayaa la dilay qof la dilay ayaa la helayaa ciddii disheen lama garanayo qofku waa la dilay oo dhaawacba ku yaalla oo waa la arkaya inuu markaa qofkan dee la dilay oo wax lagu dhuftay laakiin ciddii dishay lama garanayo wax caddayna oo jirto oo tilmaamaysaa ciddii dishayna ma jirto oo odhanaysa annagaa aragnay qofkaasi markuu qofkaa dilay ama caddayntaasi laakiin qofkan la dilay dadkiisii waxay ku doodayaan oo ay leeyihiin cid baa dishay ciddaasaa dishay bay leeyihin ama qofka ku sheegan hebel baa dilay bay leeyihin ama koox ama jamaaca ayay ku sheegayaan oo leeyihin kooxdaa hiblaayo ama qabiilkaa hiblaayo qabiilkaa ree hebel ayaa dilay saasuu sheeganayn iyagu hadalkaa ay sheegayaan ee ah inay qolada ay ku tuhunsan yihiin ama qofka ay ku tuhunsan yihiinna waxaa jirta qaraa-in iyo wax ina tusinaya qoladan run inay sheegayso yani qoladan dee wax laga dilay inay run sheegayso oo qaraa-intaas waxaa ka mid a qofkan la dilay iyo cidda lagu sheegayo lagu tuhmayo oo markii hore waxaa ka dhexaysa cadaawad dabeetna waxaa laga helayaa dee reerkii gurigiisa agtiisii baa laga helaya ama meeshoodii meel ku dhow baa laga helaya ama beerahoodii ay lahaayeen baa dhexdooda laga helaya ama waxaa la helayaa qofkan wixii lagu dilay ee markaas alaab ah oo agtiisii taalla alaabtana ciddii lahayd baa la garanaya oo ciddaas baalaba la leey marka ciddaas saasa loogu tuhmaya marka qaraa-in baa jirto xoojinaysa ciddii dishay oo ciddan dishay lagu sheegayo waxa weeyaan awliyada ay ku dadkii qofkan dhintay markaa awliyadiisa ahaa ay ku sheegayaan ay ku tuhunsan yihiin waxbaa qaraa-in baad tilmaamaysaa marka waxa weyaan in run sheegayaan oo waxaa dhici kartaa marka horeda wayna cadaawad ka dhexaysaa labadan qof qofkan lagu tuhmaya ee laleeya wuu dilay iyo qofkan la dilay wayna cadaawad ka dhexaysa hadii marka hore ayna cadaawadiba ayna ka dhexaynin oo ay saaxiib ahaayeen dee laguma tuhmi karo cadaawadda marka hore ka dhexaysa mithal waa qabaa'il isdilay oo kale ama waa dad beer isku khilaafay oo kale dabeetana waxaa laga helayaa beertiisii baa laga dhex helayaa qofkan la dilay marka waxaana la ogaa marka hore inay is haysteen oo wax laisku khilaafsanaa beertiina waxaa laga dhex helay beertiisina waxaa laga dhex helay marka ninkii umeyda ama alaabtiisii ninkan wax dilay alaabtiisii oo marka horena cadawadi ka dhexaysay baa laga ag helay qofkan la dilay ee meydka agtiisa iyo waxyaabaha kale qaraa-inta ee sii caddayn karaya ee marka waxa weyaan la helayo marka arrimaha noocaasi ay yimaadaan qofkan ciddii dishay lama caddayn karo laakiin waxaa jirta waxayna tusinayaa in cid lagu tuhmayo ciddaa lagu tuhmayana waxbaa xoojinaya inay markaa ay dhab tahay ee tuhunkaas wax jira inuu yahay dabeetana waxaa la samaynaya marka caynkaas ay tahay qofkii la dilay awliyadiisii iyo ee doodaya ee lahaa ninka hebel baa dilay waxaanu ku caddaynaynaa oo de markaa xoojinaya inuu ninkaasi uu dilay waxa xoojinaya arrimaha noocaasa waa loo yeedhaya waxaa la leeyahay konton dhaarood dhaarta ama konton nin oo idinkin ka midi ha dhaartaan ama konton dhaarood ha dhaarta marka waa laba labada tafsiirba culimadu waa tilmaameen waxaa laga yaabaa maarka waxa weeyaan dadkii warasada habaa dhaarta loo qaybinaya marka waxaas ka suurtagalaba in waxa weeyaan laba qof ama saddex qof ay dhaartaan konton dhaarood soo noqnoqdaan oo midba markaa ama laba qof oo keliya ama konton qof oo reerkoodii ka mid a iyo dadka dhaxalka lahaa ayaa dhaaranaya kontonkaasna konton dhaarood bay la imanaya markay kontonkaa dhaarood la yimaadaan waxay mutaysanayaan qofkan laga dilay dhiiggiisii oo ah laba arrimood bay mutaysanayaan in qofkii ay ku tuhunsanaayeen lahayn hebel baa dilay in loo soo dhibaba oo xadiidka marka waxayna ku taalaa fayudfacu birummatihi in xadhiggiisii laydin dhiibo rummadu waxa weeyaan asalkeedu waa xadhigga qoorta loo geliyo markaa awrka ama qofka la qafaashay ee lasoo qabsaday ee dagaalka lagu soo qabtay xadhigga lagu xidho si inu baxsanin ee qoorta loogu xidho ayaa la yidhahdaa marka waxaa lagu shabahay alqaatil litasliimihi ilaa waliyi lmaqtuul qofkii wax dilay baa markaa lagu shabahay si loogu dhiibo dadkii markaa wax laga dilay marka waxay micnaheedu dhaartiina ma ku mutaysanaysiin in ninkan laydin dilo oo laydin qisaaso marka markay dhaartaan kontonka dhaarood la yimaadaan waxa ay mutaysanayaan laba arrimood kow in gacanta loo geliyo qofki oo ama loo qisaaso oo loo dilo qofkay ku tuhmeen baa loo qabanaya waa loo dilaya oo loo qisaasaya iyo in diyadii ay qaataan oo maqiftii ay markaa ay mutaystaan oo qolada qofka lagu xukumo inuu qofka diyadiisii ama magtiisii u bixiyo ahlucilmi qaar kamid waxay leeyihiin diidun baa la bixinayaa ee lama dilayo laakiin xadiidku wuxuu sariix ku yahay oo ina caddaynaya fa yudfacu birummatihi in yacni qofkii ay mutaysanay ciddii ku tuhmeen loo dhiibayo oo loo dilay hadday ka istaagaan sida halkan oo kale ayaga markii lagu yihi konton dhaarood ma la imanaysiin oo ma mutaysanaysiin marka waxa weeyaan dhiiggii saaxiibkiina ma mutaysanaysiin markii la yidhi waxa ay ku jawaabeen arrin aanan xaadirin oo aanaan arkin sideen ugu dhaarano ku dhaaranmayo mabaanaan arkin hada dhaaran waxaanan arkin ku dhaaran mayo oo tuhum baa jira meeshii weeyaan ina wax xaqiiqi ma jirte oo cid arkaysa ku markhaati kacaysa meesha ma taalo waay marka ay sidaa ayagu uga soo istaagaan qofkii la haystay ee lagu tuhunsanaa ayaa la farayaa inuu isdhaarto ama kooxdii ama qabiilkii lagu tuhunsanaa baa la farayaa inay dhaartaan oy beri ka yihiin dhiiggaasi iyaguna kontonkaa kontonkoodii bay ku dhaaranayaan ama qofkaas ku dhaaranayaan inay beri ka yihiin dhiiggaasi oo inay qofkaasi dilin bay ku dhaaranayaan markaa markay dhaartaan beri bay noqonayaan beri bay ku noqonayaan caynkaas marka masalada qasamada laba noocaas qofka baa la dilay qofkii dilay cid dishay lama garanayo laakiin cid baa lagu tuhmayaa ciddaa lagu tuhmayo waxa weeyaan dadka wax ku tuhmaya awliyaa lmaqtuulka qofka la dilay awliyadiisii iyo qaraabadiisii iyo ehelkiisii a waxaa la faraya inay dhaartaan deetana ay mutaystaan dhiigoodii iyo haddii diidaan qoladii kale markaas inuu dhaarato sidaana ay ku beri noqdaan waay haddii markaa ay suuro geli weydo oo maalan sida imika xadiiska noogu taalla oo kale qolada qoladii ninkan dishay lagu tuhmiyey gaalay ahaayeen yuhuud bay ahaayeen marka markuu rasuulku yidhi idinku dhaarta iyagu way way diideen waxay dhahan dhaaran mayno oo manan arkin annagu oo waxaanan arkin ku dhaaran mayno laakiin waan ku tuhmaynaa nimankan aad ku tuhmaysiin ha idin dhaartaan baa layidhi oo ah yuhuudi taana way diideen waxay idhahdeen de waa niman yuhuudo oo gaalo ah oo iska dhaaranaya oo dhaartii u aaba yeeli maayaan markaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam dhiiggiisii hadarka muu dhigin wuxuu isagaa bixiyey madkii isagaa bixiyey marka baytmaalka laga bixinaya marka caynkaasoo kale ay noqoto qofkii markaa cid dishay saasoo kale ay noqoto in dhiiggiisii meel loo raaco la waayo waxay noqonaysaa inuu laga inuu bixiyo baytmaalka ama madaxweynaha ama imaamka muslimiinta ayaa bixinaya oo diyadii bixinaya ma geelii sadaqada ha ka bixiyo xoolihii sadaqada ahaa geelii sadaqadu rasuulka bixiya calayhi salaatu wasalaam amaba waxyaabaha kale ee marka xukumadu ama dawladdu ay leedahay haka- ha ka bixiyo asalka xadiidka mas'alada uu tilmaamaya qasaamada la yidhahdaa waa noocaasi weeyaan waxay culimmadu sheegeen qoladan la haysto ee lagu tuhunsan yahay ee la yidhi dhaarta dhaarta la yidhi haddii dhaartii diidaan iyaguna ninkan idinka laydinku haystaa ama hibiloodaa lagu haystaa beertaada baa laga helay cadaabadnimo idinka dhexaysa haddii aanad dilin ku dhaaro si uu dhaaran maayaanu nukuul baa la yidhaahdaa haddii uu markaa uu ka noqdo oo uu diido isagaa lagu xukumaya bay dhahan culimadu yacni waxay tahay imaa inuu dhaarto inuu lagu tuhunsan yahay imaa inuu xukunkii qaato oo dhiiggaasa guuday markaa uu galay weey markaa waa inu dhaarta wey hadduu dhaaran waayo isagaa lagu xukumaya saasna markaa waad sheegeen culimmadu raxmat ullaahi calayhim can anas bni malik radi allahu canhu ana jaariyatan ina gabadh ayaa wujida waxaa la helay ra'suhaa madaxeedii oo marduudan bayna xajarayn laba dhagax dhexdood lagu bashaaqiyey jaariyaddu marka waa inantii addoon tahayd weeyaan wujida waxaa la helay ra'suhaa madaxeedii oo marduudan bayna xajarayn laba dhagax inta loo dhigay madaxna dhagaxa inta dhiga madaxa loo saaray kii kalena madaxa lagaga dhuftay marduudka marka waa caynkaa weeyaan laba dhagax baa lagu ayaa lagu dhaqdaqiijiyey marduudan bayna xajarayn faqiila waxa man facala hada bik yaa caynkaa kugu sameeyey yani waxa weeyaan waxaa lagu soo gaadhay iyada oo nool nolol baa lagu soo gaadhay fulanun hebel fulanun hebel dadka waa la tirinaya marka ma hebel baa ku dilay ma hebel baa ku dilay ma hebel baa ku dilay ragga loo tirinay xataa dukira yahuudiyun ilaa nin yahuudiya la sheegay fa awma'at bira'sihaa madaxeedii bay ishaartay ha yani ninkaasaa dilay faukida alyahuudiyu ninkii yahuudiga ahaa baa lasoo qabtay faactarafa waa qirtay faamara annabiyu sala allahu alayhi wasalam nebiga ilaahay wuxuu faray an yuradda ra'suhu madaxiisa in lagu bashaaqiyo bayna xajarayn sidii uu dilay oo kale isnin loo dilo laba dhagax baa loo lasku dhufanaya isagana madaxiisii walimuslimin wannasaa'iyi can anas ana yahuudiyan qatala wuxuu dilay jaariyatan inan buu dilay calaa awdaaxin jinjima ayuu ku dilay awdaaxdu waxa weeyaan waa maaragtay jinjimaha ama shuuliyada la xidhaan fidada ah ee dumarku ay xidhaan ayaa awdaax la yidhaha waxaana lagu bixiyey cadaankay cad yihiin awgeed baa awdaax la yidhi shuuliyo ama jinjimo waxa weeyaan fida ayuu ku qabsado ku dilay marka fa aqaadahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuu uga gooyey yani uu u qisaasay xadiidkan waxa uu tilmaamayaa qisaastii oo ah in haddii uu nini uu gabadh dilo in loo dilayo xadiidkana waayna tusinaya cumuumkii aayadda qur-aanka waayna tusinaya annafsu binnafs naftu hadday naf jirto hadduu ninku gabadh dilo waa loo dilaya sida haddii gabadhu ay ninka u dishana loogu dilayo waana ijmac baa ku sugan in haddii ninku ruux dumara uu dilo in loo dilayo culummadu waa ku i- ku ijmaaceen ahlucilmigu waxay dhahdeen wa huwa ijmaacu man yuctadu bihi cidda la cuskanayo hadalkooda ee la tirsanaya caynkaas bay isku raacday oo culimmada muslimiinta ah taasi xadiisku waa tilmaamaya waxaa kale xadiidku uu sheegayaa laba arrimood oo kale in qofkii shay wax lagu dilaya wuxuu noqon karaa shay maxduud ahoo dee nafti jaraya sida seeftii oo kale ama mididii oo kale ama rasaastii oo kale iyo waxyaabaha lamidka ah waxaa kale jira shay kale oo aan kuwaaba aan ahayn oo haddana wax lagu dili karo shay culus oo kale waa sida dhagaxan oo kale dhagaxaasi dee shay maxduuda ma aha oo qofkii ama shay intuu afliyo qofkii marka waxa weeyaan dilaya oo naftii ka jaraya Eh, sida seeftii oo kale maaha waa shay culus oo qofkii lagu dilayo oo wax dili kara isagu sidiisa waxu dilaya marka kaasi waxa uu waajibsanaya qisaas sida kan kale qisaas u waajibsanayo iyo kana qisaas u waajibsanaya seef qofkii lagu dilay sidii qisaas u waajibsanaysa seef loogu dilayo buu kana ay mid la mid noqonaysaayo waxa weeyaan shaygan culus ee mid eh, waxa weeyaan eh, dhagaxii oo kale ah isaguna waxa uu wuxuu keensanayaa qisaas buu mutaysan ayuu keensanaya taasi waxa weeyaan culimmada qaar kamid sida abu xaniifa oo kale waxa uu leeyahay shayga aan ahayn shay maxduud ah sida seeftii oo kale iyo midiyihii iyo waxyaaba lamidka ah wixii aan ahayn qisaasba waajibsato kaasuma qisaas waajibsada taas buu khilaafsan yahay hadalka noocaas oo kale ah iyo xadiidkani khilaafay wuxuuna tusinayaa sida seefta iyo marka qisaas ay u waajibsanayso iyo kana qisaas u waajibsanaya waa isku mid weeyaan taas waa mid waxaa kale xadiidku uu tilmaamayaa ictibaaru mumaahalati fi ariiqi alqatl dariiqa wax loo dilay in isku mid noqonayo ninkani gabadha wuxuu ku dilay madaxeedii wuu bashaaqiyey dhagax buu ku dilay isna sidii oo kale lagu sameeyey sidii uu dilay unba loo dilay yani dariiqadii uu u dilay oo kale loo dilaya marka qisaastu saa waa ku imanaysa sidaana waxaa tilmaamay inay isku mid noqonayaan dariiqa qatliga iyo dilku culimada jamaaco ka mid ah imaamu shaafici baa ka mid ah iyo imaam malik haddii awliyaa lmaqtuul qofka la dilay dadkiisu hadday doortaan in qofka wuxuu qofkan ku dilay inta laga daayo seef oo kale lagu dilo maalan dhagax buu ku dilo waxaan dhagax halin seef ha lagu dilo ama waxa weya midi buu geliyo midi buu ku dilo waxaan rasaasun ha lagu dilo oo yaan waxba midi lagu dilin arrintaa way leeyihiin iyagu iyaga xaq u yeelan kara inay wixii yani qofkan qofkan laga dilay wixii lagu dilay inay ka leexdaan wax kale awa leexdaan way banaan tahay iyagay u banaantay laakiin qofku wixii uu ku dilay qofkuu dilay ba isna lagu dilaya hadduu midi ku dilay midiyaa lagu dilayaa hadduu dhagax ku dilay dhagax baa lagu dilayaa hadduu sun waraabiyey sun baa la waraabinaya waxa laga soo reebay halkaasi idaa kaana ariiqu aladii xasala bihi alqatlu muxaraman dariiqan qofku wuxuu ku dilay markuu xaaraan yahay wuxuu wax ku dilay dariiq xaaraana oo aan marka horeba banaanayn dariiqii xaaraantaha la marmaayo tusaaleed waxa weeye oo sida sixirka oo kale qof baa qof sixray deetana sixir buu ku dilay isaga inta lasoo qabto la sixiri maayo sixir lagu dili maayo waayo dariiquu u maray qofkan dilkiisu marka horeba xaaraan buu ahaa dariiq xaaraana buu u maray ka dariiqa xaaraantaa loo mari maayo waxay noqonaysaa in sideeda markaa qofkaa dee loo dilo oo ama seefti ama waxyaabaha kale oo dilaya lagu dilo dariiqaa xaaraanta oo kale lagu dili maayo taas bay ahlucilmigu ay ka soo reebeen waxaa kale xadiidku na tusinaya ninka gaalka hadduu qof muslimo dilo waa loo dilaya ninka gaalki hadduu qof muslimo dilo waa loo dilaya kii dimiga ahaa kii mucaahadka ahaa kii musta'manka ahaa ee xalay aynu sheegaynay waxa weeyaan waa la dilayaa dhigoodu macsuum baa dimiga macsuum buu ahaa waa kii dadka muslimiinta ku dhex noolaa ee jizyada laga qaadayay kii mucaahadka waa kii cahdiga balanka inaga dhexeeyey iyo heshiisku kii mustaamanka ahaana waa kii markaa magangelyada ku joogay ee la magangeliyey ee gaalka ahaa kuwa noocaasa dhiigooda macsuum haddii qof muslimo dilaa waa loo dilaya laakiin bilcaks haddii qof muslim ayaga uu dilo oo gaal ninka gaalka hadduu dilo loo dili maayo waxaa kale ee xadiisku ina tusinaya qofka weyni hadduu qof yar dilo waa loo dilaya qofka weyni qof yar hadduu dilo waa loo dilaya oo iminka dee jaariyadu way ka yareed kan kan dilay bay culimadu ay leeyihiin oo jaariyadu waa inantii daad yareed weeyaan laakiin cagsiga hadduu ilmo yaroo caruur oo aan qaan gaadhin hadduu qof dilo loo dili maayo waa takliif baa shardiga inuu qofku mukallaf yahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaal lamaa fataxa allahu tacaala ilaahay markuu u furay calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama makkata rasuulkiisii markuu maka u furay maka iyo furteen qaatalat hudaylun qabiilkii hudayl la odhan jiray ree hudayl nimankii ree hudayl waa qabiilatun mudariyatun kabiiratun mashhuura wa masaakinuhaa bilqurbi min makka maka ay guryahood meelaha degan ay ku dhawaayeen nimankaa reer hudayl waxay dileen rajula nin min bani layf nin reer bani layf ayay dileen yan waa qabiil kalo mashhuura weeyaan biqatiilin bay dileen kaana lahu fi ljaahiliyati yacni qof waktigii jaahiliga ah laga dilay bay u dileen marka waxay noqonaysaa yani wuu argudayaan nimanka waktigii jaahiligaaba qof laga dilay oo nimankan reer bani layf baa dilay deetna maanta iyaguna u dileen way u arguoyeen faqaama rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga ilaahay baa kaco faqaala wuxuu uhi ina allaha caza wajal qad xabasa can makkata maka ilaahay wuxuu ka xabisay alfiila maroodigi qoladii wadatay maroodiga ee markaa waxa ninkii abraha la odhan jiray ee xabashiga ahaa ee kusoo duulay kacbada kusoo duulay ee doonayay inuu dumiyo qoladaasi waxa weeyaan ilaahay waa ka xabisay waa ka joojiyay asxaabu lfayl oo waxay ugu soo qastiyeen inay markaa beydka ay kharaabiyaan oo ay baabiyaan markii markay meel ku dhow kusoo gaa soo gaadheenna ay kusoo dhawaadeenna ilahay subxana watala halkaas ku joojiyey way keri waayeen markaa ina halkaas soo dhaafaan ilaa markii dambe ilahay usoo dira shimbiro markaa dhagaxaan daba sida oo halkaasi ku ku baabiyeen ilaahay ka warramay suurat lfayl alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi lfayl alam yajcal kaydahum fii tadlil waarsala calayhim tayran abaabil ilahi wuxuu soo diray shimbiro koox koox u socda tarmiihim bixijaaratin min sijiil marka dhagxaan kulul oo dab ah oo naarta laga keenay siday culimada qaarkood ay sheegeen ayaa marka waxay ku tuurayeen fajacalahum ka casfin ma'kuul sidii bal la jaray oo kale buu ilaahay ka yeelo halkaasi ku wada baaba'een oo ay ku dhinteen xabasa can makkata alfiil oqolaas ina soo gasho meesha kharaabisa way kari waayeen wasallata calayhaa rasuulahu rasuulkiisina ilahay waa ku salliday wlmu'miniin mu'miniintii rasuulkiisiina ilaahay waa ku salliday oo saxaabadii rasuulka la socotaya wa inahaa lam taxilla liaxadin kaana qabli cid aniga iga horraysay xalaal umay ahayn inay dhiig ku daadiso ay ku dagaalanto walaa taxillu liaxadin bacdi qof aniga iga dambeeyana xalaal uma aha uma noqonayso wainamaa uxillat lii waxa lii xalaaleeyey uun saacatun min nahaari saacad maalintii kamida lii xalaaleeyey aniga wainahaa saacatii haadihi wainahaa iyaduna saacatii haadihi saacadaydan xaraamun weeyaan saacaddan aan joogno waxay ku noqotay xurmadeedii hore saacadun baa lii xalaaleeyey saacaddiina way dhammaatay saacadda imikaanu joogno waxay ku noqotay xurmadeedii hore oo lagu dagaalami maayo dhigna lagu daadin maayo laa yucdadu shajaruha geedaheeda la jari maayo walaa yuktala khalaaha dhibteedana la jari maayo walaa yucdadu shawkuhaa qodaxdeedii la goyn maayo walaa tultaqatu saaqitatuhaa shaygii dhacay shaygii dhacay waxa weeyaan la qaadi maayo la qaadi maayo ilaa limunshidin qof yaboohinaya mooyaane waman qutila lahu qatiilun qofka cid loo dilo waman qutila lahu qofka loo dilo qatiilun yani cid qofka cid laga dilo faman qutila lahu qatiilun qofka cid laga dilo fa huwa bikhayri nadarayn laba arrimood midkood buu ku sugan yahay waman qutila lahu qatiilun qofka cid laga dilo fa huwa bikhayri nadarayn laba arrimood midkood buu leeyahay imaa an yuqtal in qofkaa la dilo ama imaa an yaqtul qofkaasi in uu dilo ciddii markaa dee cid ka dishay in uu dilo wa imaa an yafdii iyo in uu sii daayo oo qofkii marka waxa weeyaan intuu sii daayo damaktii uu qaato labada argood buu leeyahy imaa inuu dilo qofkii waxa weya oo loo qisaaso imaa inuu qofkii iska sii daayo uu makti u qaato ama uu cafiyo faqaala rajulu min ahli yaman nin reer ahli yamana wuxuu yihi yuqaalu lahu abushaah waxaa ninkaa la yidhaahdaa abushaah faqaala wuxu uhi ya rasuula allah uktubuu lii ii qora hadalkaa ii qora faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga ilaahay wuxuu yihi uktubuu liabi shaahin ninkaa abushaah la yidhaahdo u qora uma qaama alcabaas cabaas baa kacay faqaala yaa rasuula allah wuxuu rasuulki ilaahayow ila idkhara geedka idkharka la yidhaahdo ka soo reeb birtaal aad tidhi faina najcalhu fii buyuutina waqubuurina faqaala rasul sal slam ila idar geedka idharka la yidhaahdo mooyaane inta kale ma banaanaa in maaragtay in dhartii la jara xadiidkan waa waxaynu kusoo marnay kitaab alxaj oo xaggaa hore markaa halkan laakiin waxaa zaaid ku ah oo tilmaamaya waktigii rasuulku maka u soo galay in nin la dilay oo loo dilay aana loo dilay aana ayaa loo dilay marka rasuulku alayhi salaatu wasalaam waa khudbay wuxuu ku khudbadeeyey qofka cid laga dilo laba arrimood midkood buu yeelaya in qofkii wax dilay loo dhiibo oo la dilo qisaas iyo in uu qofkii qofkii sii daayo oo deetana u qaato magtiisi ama inuu iska cafiyo labadaas ayaguna dhinaca kale ah bikhayr nadareyn marka waa inkaas inuu sii daayo iyo inuu qisaasto dilo la dilo marka in diyadii la qaadanayo xadiiskii nabsanaya ay banaan tahay oo qofki in la sii daynayo waxay yidhahdeen ahlucilmigu marka diyada qaadashadeedu ama magta qaadashadeedu waa min khasaa'isi haadihi lumma ummaddan baa la gaara waxyaabaha ummaddan ilaahay gaarka uu siiyey bay ka mid tahay oo dadkii naga horreeyey qisaastu waajib bay ku ahayd qisaastu waajib bay ku ahayd aduu qof qof hadduu dilo qof hadduu qof qofka hadduu qof dilo waa in loo dilo un bay ahayd ilaahay ummaddan waa ka khafiifiyey dabeetana waxa uu wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey in qofkii wax dilay laga cafiyo dilkii oo dabeetana diyadii la qaato ibnu cabbaas radia allahu canhu wuxuu yidhi kaanat fii bani israa'iila qisaasu walam takun fiihim diya reer bani israa'iil waxaa dhexdooda ahay qisaas diyada lama kala qaadan jirin qof hadduu qof dilo waa loo dilay wax mag la yidhahdaa may jirin faqaala allahu lihadihi lumma ilaahay ummadda wuxuu ku yihi kutiba alaykum lqisaas kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla qisaastii baa lagu waajibiyey ilaa hadihi laaya faman cufiya lahu min akhiihi shay qisaas baa lagu waajibiyey waxaa la yidhi haddii marka waxa qof qofu dilo waa loo qisaasaya waxaa dabeetna ilahay u yihi faman cufiya lahu min akhiihi shayun qaala ibnu cabbaas falcafwu an yaqbala diyata fi lcam cafiga ilaahay hadda qur-aan ku sheegay ui faman cufiya lahu min akhiihi shay-un cafigaasi waxa weeye qofku inuu aqbalo makti inuu aqbalo dilkii camdiga ahaa oo dilka hoos dhex qabasan sheegi doona insha allah dilkii camdiga ahaa inuu aqbalo diyadii inuu qaato markii inuu qaato deetna fatibaacun bilmacruuf fatibaacun bilmacruufta waxa weeye an yatluba bimacruufin wa yu'addi biixsaanin inuu macruuf qofka uu doono marka haddii laga cafiyey dilkii haddii laga cafiyey oo laga daayay waa inuu qofkii markaas uu doonaa macruuf si wanaagsanna uu maktigu bixiya marka diyada iyo magta la qaataa ummaddan ilahay ummaddanaas kale ummadihii naga horreeyey may lahayn qisaasun bay lahaayeen waxaa kale xadiidku tilmaamaya inay bannaan tahay in cilmiga la qoro uktubu liabi shaahin waktigii hore laakiin waa la diiday rasuulku alayhi salatu wasalaam waa diiday in la qoro laa taktubu canii shay-an ila alqur'aan waxba iga qorina buli waxaan qur-aanka aan ahayn qofkii markaa shay iga qoro hama saxa buli laakiin markii dambe waa la ruqseeyey waa inay bannaan tahay in la qoro عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس ضدك وحكالة تشري في إملاص المرأة إملاص كوحوي إنه قبضه wixii markaa caloosha ilmihii caloosha ku jiray ay soo ka soo dhaco oo ka soo baxo isagoo mayda waktigii isagoo aan gaadhin waxa weeyaan uu dhalan lahaa waxaana uu waxaana sababa inuu ilmahaasi soo dhinto waxa weeyaan wax lagu dhuftay awgeed hooyadiiba nabar loo geysanaya nabarkaa hooyada loo geystay baa waxa uu sababaya ilmihii caloosha ku jira inuu soo baxo isagoo oo mayd ah isagoo mayda fii imlaas ilmar'ati gabadha ilmihii ay dhiciso ee marka waxa weeyaan jinaayo loo geystay awgeed ama dhaawa wax nabar loo geystay awgeed markaas ilmihii ay usoo saarto ayuu kala tashay dadkii faqaala muiira mugiira bnu shucba wuxuu yihi shahidtu nabiya sala allahu alayhi wasalam nebiga ilaahay baan xaadiray oo qadaa fiihi kaa ku xukumay biguratin weji daarnaan cabdin ah addoon aw amatin ama addoon ah faqaala wuxuu lata'tiyanna biman yashhadu macaka la timaadee oo la timaadee cid arrintaad kula markhaati kacda markhaati kaga noqota fashahida macahu muxamed ibnu maslama maxamed ibnu salama ayaa u markhaati kacay oo yidhi arrintaa waan la ogaa imlaasul marata waxa an talqi janinaha ilmihii caloosha ku jirayna soo saar kasoo kasoo dhaco mayitan isagoo ah may marka waa nabar loo geystay awgeed buu kusoo baxayaa wey guradu algura asalkeedu waa bayaadun fi lwajhi waa caddaan weji deernaanta weeyaan weji caddaanta wey addoonkana waxaa loogala jeedaa sawaunaa kana abyadayni addoonkan abyadayn aw aswadayn marka algura waxaa la yidhi waa min asmaa'i alcabiid addoomaha oo laba dhidig labadaba leh magacyadooda ayay ka mid tahay baa layidhi waxaana gurro loogu magacaabay liannahumaa min anfasi alamwaal xoolaha markaa kuwa ugu qaalisan ayay ku jiraan marka xadiidku waxa uu tilmaamaya diyatljaniin ilmihii yaraa ee caloosha ku jiray ee la dilay nabar hooyada loo geystay awgeed marka waxay ku dhintay ilmaha magtiisu maxay noqonaysaa marka hooyadu hadday raacdo maca hooyada dhimata waa gaaro xadiidka soo socda inoo sheegi doonaa laakiin ilmaha caloosha ku jira ee jinaayada loo geystay nabarka loo geystay nabarkii loo geystay awgeed ku dhintay nabarka loo geystay camdi ha noqdo ama khaطa ha noqdo kuu doonaba ha noqdee sababtaa jinaayada awgeed bu markaa waxay u dhintay waxaa ka waajibaya gura guraduna weji deernaantaa weeyaan waxay culimmadu ay ku qadareen guradaasi markaa guratu cabdi ilmahan markaa caloosh ku jira ee dhintay ha noqdo dakaran aw unha ama lab ha noqdo ama dhedig ha noqdo ilmahaasi laba midkood buu noqonaya haddii uu soo baxo isaga oo may ah amaba calooshiibuu ku dhintaba calooshiibuu ku dhintay ama isagoo maydubu soo baxay guradaa xadiis ku taalla ayaa ka waajibaysa diyadiisu waa guradaa weeyaan haddii uu marka waxa weeyaan uu soo baxo isaga oo nool dabeetana uu dhinto isagoo nool buu soo baxay dabeetana waa dhintay waxaana uu dhintay nabarkaa loo geystay awgeed waxaa ka waajibaysa diyatun kaamilatu waa diyo kaamila oo dhammaystiran haddii ilmahaasi uu yahay lab waa boqol neefoo geela hadduu ilmahaasi uu yahay dhadig waa konton neefoo geela waayo xilliga waxaa la xaqiiqsaday geeridiisii baa la xaqiiqsaday biljinaaya inuu jinaayada markaa waxa weeyaan waxaa nabarkaa loo geystay awgeed inuu ku dhintay qofkaasi baa la xaqiiqsaday fa ashbaha hayra janiin qof aan calooshuba aan ku jirin oo kale oo banaanka jooga oo la dilay oo kaleu shabahay markaa marka diidiis kaamil bay noqonaysaa markan kale calooshii uu ku dhintay ama isagoo meyda buu soo baxay waxay ahlu cilmigu ay yidhaahdeen qurada qadarkeedu waxa weeyaan hooyadii hooyadii magteeda marka toban loo qaybiyo hooyadii waa konton neef oo geela kontonkii neef toban u qaybi waa imsa shan shan neef oo geela markaa ay noqonaysaa labayo dhadigku danba ha noqdee shan neef oo geela marka kawa ayay noqonaysaa in magtiisa la bixiyo sidaas ayay ku qadareen waxa kale ee lamid ah marka hooyadu waa markii nabar loo geystay waxa kale ee la mid ah iyada oo gabadhii markaa xaamilada ahayd laga nixiyo qof baa ka nixiyey ama waa la cabsi geliyey dabeetana caloosha wuxuu ku sidayba way soo tuurtay fa asqabat janiinaha qofkii ka nixiyey isagaa dabanaad qaadaya magtaasaa lagu leeyahoo dee warad waradaasuu yeelanaya laba xaaladood buu noqonaya imaa ilmahaasi inuu marka waxa weeyaan isagoo nool soo baxo deetana u dhinto maktioo kaamila bay noqoto iyo ina isagoo meyda markaa mihi soo baxo deetana ay noqoto warada ayna soo sheegay qisada noocan oo kalena arrinta noocan oo kalena waxay ku dhacday baa layidhi cumar ibnu khadaab radia allahu canhu gabadh buu markaa sa filayo ayuu cid u diray wuxuu u yeedha xaamilana way ahayd gabadhii waa waxa cumar baa ku doonayo oo waxa weeyaan ku raba markaa aad ba uga naxday waxay tihi yaa waylahaa maa lahaa walicumar gabadhii marka waxaa la yidhi waxay ka naxday yeeditaankii loo yeedhay ayay ka naxday deetna marka dhex soo socotayba way waa lagu dhuftoo deetna way umusha dhexda kusoo mushaba ilmihi kusoo tuurtay ilmihii markaa isaga oo qaylinayuu markaa soo baxay yani waa noolaa deetana asxaabtii buu kala tashaday maxayna yaalnaa buuli qol wuxuu dhintay adigu waxba umaad geysan waxba laguma laha caaligana wuxuu yidhi mayana ay gabadhan alla u yeedhay oo naxdan ay kaa naxday awgeed bay ilmihii uu kasoo dhacaye magtaada lagu leey deetana magtuu bixiyaa le ilmaha magtiisii waxaa saasoo kale la mida iyaduna idaa asqatat ilmar'atu janiinaha bitanaawulihaa adwiyatan fa calayhaa damaanu gabadhan caloosha ku sida ilmaha laftiisa haddii ilmihii ay iska soo tuurto dawooyin ay isticmaashay awgeedna ilmihii iskaga soo rido way damaanad qaadaysaa oo maktiba bixinaysa ilmahaas hadduu isagoo nool soo baxo dabeetana usaa ku dhinto dawadii cuntay wixii markaa uu ku dhinto waxay bixinaysaa maktiisii oo dhexlayba inayada wiidishay leenahay qofka qof dilo dhaxalka ma qofkii uu dhexlaya hadduu qofku dilo dhaxalkii ka qayb geli maayo marka waxa weeyaan dhaxalkii ka qayb geli maysa lakin diyadii waxaa qaadanaya un dee dadkii kale ee u dhawaa baa dhaxalkii dhaxalka lahaabaa qaadanaya iyado ka qayb geli mayso haddii ilmahaas isagoo meyda soo baxana dee quradaasay bixinaysaa shantaa neefa geela ayaa laga qaadaya ilmaheedii haddii caloosha ku jiray haddii ay soo tuurto wey ilmaha hadduu abuurkiisa dhamaystir mamnuuc wey in marka jinaayo loo geysto hooyadii lafteedan ka warramayn yani keyrkeeda iska da hooyadii lafteedan la ogolayn inay xog geysato ilmihii caloosha ku jiray isuga soo saarto ay soo turto xaaraam wey dadkii kalena dee hadalkooda badaayaga waay waxa uu leeyahy ibnu daqiiq alciid raximah llah wa fii dalika daliilu calaa ana alcilma alkhaas qad yakfaa cala alakaabir wuxuuna tusinaya xadiidkani cilmiga cilmiga gaarka yani cilmi qaybaha cilmiga ka mid yihi inuu ka qarsoomi karayo culimmada iyo dadka waaweyn cid iyo ka hooseyna inay ogaan karaan wadalika yucaddu fi wajhi man yaqluu min almuqalidiin yani wuxuu ka warramayaa cumar ibna khadaab saxaabadii ka yareereed ee ka hooseysayna waxa weeyaan mas'alada noocana way ogaayeen rasuulka alayhi salatu wasallam ay ka maqleen isaguna mas'alada way ka qabsantay isagana way ka qabsantay waay عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان لابد مرة استلي ومن هذير غير هذيلة فرمت إحداهما الأخرى بحجر midkood tii kale ay waxay ku gantay oo ay ku tuurtay dhagax faqatalathaa way dishay gabadhii bay dishay wamaa fii batnihaa iyo wixii caloosheeda ku jirayba oo ilmihii caloosh ku jirana waa iyadina way dhimatay ilmihiina dee waa raacay oo la dhintay fakhtasamuu ilaa rasuuli illah rasuulkii ilaahay bay u dood dhigteen doodeenoo rasuulka agtiisa lagu doodo faqadaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi waxa uu xukumay ana diyata janiinihaa ilmahan caloosheeda ku jiraa diyadiisu guratu inuu yahay weji deernaan cabdun ah aw waliidatun ama adoona wa qadaa bidiyati lmar'ati gabadha diyadeediina waxau ku xukumay calaa caaqilatihaa reerkooda yani ilmahan caloosha ku jira magtiisa waxaa bixinaya qofkii wax dilay baa bixinaya qofkii wax dilay laftiisa bixinaya cidi lama bixinayso gabadhan waxa weeyaan dhimatay magteediina qofkii wax dilay reerkoodii baa bixinaya oo caaqiladii caaqilado reerkoodii reerkii baa la odhanayaa la bixiya wada bixinaya oo waa laskasa ururinaya qaraabadii wawarafahaa waladahaa wel ilmaheediina waa dhaxal siiyey waman macahum iyo ciddii la jirtay awlaaddii ay gabadhu ka tagtayna iyo dadkii la joogay ee qaraabada ahaana dhaxalkii bay qaateen dhaxalkii dee markaa ilmihii caloosh ku jiray iyo hooyadoodba faqaama waxaa kacay xamalu ibnu naabiqa alhudaliy ninkaasba istaagay faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah kayfa aqram sidee baan u daymoobaa man laa shari qof aan cabbin seen ugu daymooba walaa akal waxba aan cunin walaa nataq aan dhawaaqin walastahal aan qaylinin istilaalku wax markuu ilmuhu dhasho ee ugu horreeya uu ooyaa uu qayliyaa marka taasaa istihlaal la yidhahdaa istahalla famidli daalika kaas oo kale yudallu waa la halleeya yani dhibciisa hadar baa laga dhigaa buu leey waa la halleeya waxba lagama soo qaado kayfa aqramu samen u daymooba man laa sharayba qof aan waxba aan cabbin say ugu daymooba oo san wuxuu ku bixiya walaa akala aan waxba cunin wala nataqa aan dhawaaqin wala istahalla aan qaydinin famidli daalika kaasoo kale yudallu wixiisa waa la halleeyaa hadar baa laga dhiga yacni ilmahan caloosha ku jira waxba muu cunin waxna muu cabbin muu dhawaaqin wade qof nool hadlaya muu ahayn isaga oo nool uu soo baxay oo qaylinayana maynan arkin kaasoo kale dee dhiiggiisa hadar baa waa laga dhigaaye isaga kaa waxba ku bixiyaa doodaasu keena faqaala rasuulu llahi sala allahu alay sl nabiga ilahi wuxuu yidhi inamaa huwa min ikhwaani kuhan ninkan wuxuu ahaaday uun faaliyayaasha walaalahood nimankan faalka yaqaana unbu la walaalaya muxuusaa wuxuu min ajli sajcihi aladii sajac hadalkaas uu ku toostoosiyey sajciga uu sajciye awgeed yuusaa rasuulku yidhi alay slam sajciguna waa hadalka waxa weeyaan nasaq waaxida yani hadalka isku sar go-an kelmadku ku wada dhammaanaya baa la yidhahdaa si wuxu man laa sharib walaa akal walaa nataq walaa istahal famidla dalika yubal marka hadalkaa saas ku hagaajiyay hadalkaa sajcigii isku hagaajiyo wuxuu doonayaa inuu xaq meesha yaalo ku rido oo meesha kaga saaro xaq baa yani shay baatila baatil buu marka ku doodaya xaq meesha yaallo doonaya inuu riixo oo meesha ka saaro hadalkiisaanu kaga saaro sidaa awgeed buu rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu u yidhi inamaa huwa min akhwaan alkuhaan xukun sharciya oo meesha yaallu doonaya inuu markaa hadalkiisaas uu ku joojiyo sajciga ah ee isku kalifay inuu isku hagaajiyo markaa ikhwaan kuhaan oo nimanka ikhwaan kuhaankii nimankan kuhaan kahanada ah ama faalayaashii iyagu dadka xoolahooda baatil bay ku cunayaan markaa isna wuxuu doonayay ninkani inuu baatil xaqan meesha yaallo inuu shay baatila markaa uu ku baabiyo ayuu doonaya saasuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkani xadiidkii hore unbuu lami la mid yahay waxa ay ku kala duwan yihiin keliya waxa weeyaan gabadhi baa dhimatay ilmihii caloosha ku jirana waa dhintay hooyadiina waa dhimatay marka hooyadii waxay noqonaysaa magteedi baa la bixinaya iyada oo dhamaystiran ayaa la bixinaya waxaa xadiisku naqsinayaa shibhulcamdiga waxaa la dhahaa horta dilku wuxuu qaybsan saddex qaybood mid waxaa la dhahdaa camdi midna waxaa la dhahdaa shibhu camdi midna waxaa la dhahdaa khata saddexdaas uu qaybsan camdigu waa qofkiiba u qastiyaya qofkii wax dilayabaa qofka uu dilaya buu u qastiyaya in uu dilo wuxuuna ku dilayaa wax haaliban qofka dilaya sida seeftii mididii rasaastii iyo wax lamidkaa haaliban shaygaasi qofka waa laga yaabaa inay mar ku dhacdo deetana ay dha seefta inay ku dhacdo ila qofkay dhaawacdaa laga yaaba lakin sida badan way dilaysaa qofkii rasaastu qofka way dilaysaa haaliban lakin waxa laga yaba in waqtiga qaar inta ku dhacdo inay dhaawacdo qofkii dhaawac ay ku keento waa suuragal marka qofkani qofkan wuxuu doonayo inuu qofkii uu qastiyo inuu dilo wuxuuna ku dilayaa wax had iyo jeer qofka dilaya taa waxa la dhahdaa camdi baa la dhahdaa waxaana ka waajibta qisaas oo ka xag horen ku samaynayna weeyaan waa loo qisaasaya qofkii haddii markaa waxa weeyaan laga dhaafo qisaastiina mag baa laga doonaya magtaasina waxa la dhahda diyat lmuqallada diyada muqalladadaa hala ninkan qolada reerkooda kala bixinayaan ahlu cilmigu waxay hahdeen kaa waxa weeyaan waxa bixinaya isagaa bixinaya kan shibu camdiga la yidhaahdaa waxa weeye qofkii inuu qofkii u qastiyo inuu wax gaadhsiiyo inuu wax ku dhufto u qastiyaya laakiin waxa uu ku dhufanaya waxaan had iyo jeer qofkii dilayn weeyaan imika waa dhagaxi oo kale laba dumar is dilay waysa shiideen midba dhagax ku dhacay dhagax mar ku dhacay waa dhimatayba dhagaxu haaliban qofka ma dilo dee waxunbu nabar buu geysan doonaa laakiin sida haalibka waxa ma dilo waxaa lamida ushii baa lamida qofka qof dhul ku dhuftay dabeetana markaa waa dhintay shibulcamdi baa kaana la yidhahdaa khat'una waa qofkii oo aan u qastiyin qofkaa inuu dilo aanuba u qastiyinba lakin waa qof waxa weeyaan ugaadhsanaya uu ugaadhso rasaas buu ku riday ugaadhi qof baa ugaadhi buu la waayo qof banaanka iska joogo oonu arkaynba bay markaa rasaas ay ku dhacdo oo dilay khata baa kaana la yidhahdaa labadaas waxa weeyaan kaa la yidhaahdo camdiga amjida shibka camdiga la yidhaahdo iyo kaa khata la yidhahdo qisaas kama waajibayso laakin waxaa waajibaya in diyadii la bixiyo diyadii in in la bixiyo makti marka waxaana makti bixinaya caaqiladii caaqilada waxaa qofka reerkoodiiba la bixinaya si u kala dhawaayin ba loo kala qaybsanaya sida loo kala dhow yahay baa de xoolihii iyo sida loo kala qanisan yahay oo xoolaha dadku ay kala haystaan baa loo kala qaybsanaya marka reerkoodiiba la bixinaya oo maktii saasaa laskaga ururinaya halkan waxa dheer ilmaha dhintay waxa lagu xukumay ilmihii caloosha ku jira waxa lagu xukumay qofkii dilay qofkii dhintay gabadha ahaana waxaa magteedii lagu xukumay reerkiina iska soo ururayaan saas bay iyadana ay noqotay waxa kale la socday kafaaro in la yimaadaan qofkii kafaaro la imanaya oo waxa weeyaan inuu maaragtay qoor xoreeyo ama laba bilood oo isku xigto inuu soomo shahrayni mutataabicayn laba bilood isku xigtana waa soomaya sidaas ay noqota ahlucilmi qaarkana waxay idhahdeen min ajli sajcihi aladi istajac waa mudraj waa hadal lasu dhex geliyey xadiiskii weeyaan waay can cimran ibni xusayn radia allahu canh ana rajula nin ayaa cadda yada rajulin nin gacantii ayuu qaniinay nin baa nin gacantiisa qaniinay fanazaca yadahu min famihi gacantiisii buu kasoo siibay afkiisi ana rajul nin baa cadda yada rajulin nin gacantii buu qaninay fanazaca yadahu gacantiisii buu kasoo siibay min famihi afkiisii fawaqacat hanaayaahu labadiisii dhoolood baa dhacay faاkhtasamuu ila nabiyi sala allahu alayh waslam nabig ilahay bay suuradooda dhigteen faqaala wuxu uhi yacaddu axadukum akhaahu midkiin ma walaalkii ayuu qaninayaa kamaa yacaddu lfaxlu sida awrka qoodhi markaasi wuxuu qaniinoo kale buu qaniinayaa miya laa diyata laakin wax magood leeda ma jirto marka qof hadduu qof qaniino dabeetana gacantuu kasoo dhubsado ilkii ka daataan damag ma laha waa hadar weeyaan waxba maga laga qaadi maayo loona qisaasi maayo marka xadiisku wuxuu nagsanayaa horta ko in labadii qof horta dadka muslimiinta in isdilaama maha inaysan falagaadeeyaanna maha rasuulku wuxuu yidhi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi qofka muslimkii waxa wey waa qofka dadka muslimiinta ah ay ka nabad galeen gacantiisana way ka nabad galeen afkiisana way ka nabad galeen carabkiisa way ka nabad galeen gacantiisa markay nabad galeen marka haddii laakiin dhacdo in labada qof isdilaan in la isqaniino oo qofka qof kale intuu qaniyo nabar ugeystaa ma banaana xadiiskana saasoo nafsinaya waxa uu ku shabahay rasuulku xayawaanka wax dhibay kamaa yacadu lfaxlu awrka qorisku wuxuu qanino kale u qaninaya miya saasuu ku shabahay marka qofkii caynkaa sameeyey qofkii qof kusoo xadgudba ee tacadi sameeya waxa weeyaan qof insaan intu ku xadgudbo qofkii insaanka kusoo xadgudbayna nabar u geysto nabarkaasi malaha wax mag ah waa sida xadiid ninka hadda nila qaniinay qaniinadii marka waxa weeyaan ilkii kaga soo daateen mag yeelan maayo kadalika waxa weeyaan qofki waxay culimadu sheegeen albaabka oo kale de waxaa loo sameeyey qofku marka guriga soo gelayo albaabka inuu uu ka idan qaato inuu soo gelinu oo albaabku garaaco haddii meel yaro doloosho markaa qofku ka eego ama daaqadii kale oo isha saaro saaro gudaha saa uga soo eego oo qofkii gudaha ku jiro ama qofkan meesha kasoo eegaydan isha uu ka geliyo mudaci ama waxa weeyaan shay lamid ah oo ishii uu beelo hadar weeyaan waayo waxa loo yeelay idankaba waxa gudaha ku jira inaad arkin horta marka hore waa in gudihii lagu lagu hagaajiyo waxa xadiiskuna say marka qofkii saa'ilkaa kusoo duliya iska difaacaysa haddaad difaaca iska difaacdi ay sababto qofkii inaad wax u geysatid oo waxa weeyaan nabar aad u geysatid amaba aad dishidba waxba lagu yeelama qofka kugu soo duulay ee ku dilaya adiga ama maalkaagii qaadanaya ead iska difaacaysa difaacaad naftaad difaacaysa hadday sababto qofkii inaad wax u geysatid waxba lagaa qaadan lakin qofku wuxuu isku difaacaya maxay alashal falashal sheebeeshuu ka sahlan yahay oo min wasaa'il idifaac maaha hadduu qofkani markaa bursito inaadan seef usoo qaadatin maya oo de seeftu waa macruuf yani sheeba shay kufudiba isku difaacaysa hadda markaa difaacaas uu sababo oo uu keeno qofkii marka inuu saa ku dhinto ama uu nabar marka aad u geysatid dhiiggiisu waa hadar oo laga qaadanayo عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله قال حدثنا جندب جندب نورهم في هذا المسجد مساجد كم بنورهم وما نسينا منه حديثا حديثنا كما نن إلا وين وروا نوشينا ما نن إلا وين wamaa naksha kama baqana an yakuuna jundubun jundubna inuu ahaado kadaba calaa rasulillah sal sl nabi ila nin mid been ku sheegay rasuulka ila mid ka been sheegayana inuu yahayna kama baqanayno oo rasuulka been kama sheegayo qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam nabiga ilaahay waxa uu yidhi kaana fii man kaana qablakum cid idihiinta horrey waxaa ka mid ahaa rajulu nin baa ka mid ahaa bihi jurxun dhaawac baa ku sugnaa dhaawac baa ku yaalay fajazica waa argagaxay yani waa waa adkaysan kari waayo waa sabri waayo faahada waxa uu qaaday sikiinan midi faxaza bihaa yadahu gacantiisii uu ku huray yani uu ku jaray marka dhaawacu gacanta kaga yaalay uu sabri kari waayo gacantiiba waa jaray ba wuxuusuna gacanta hanta ku xanuunsan inta ba iska jartidba famaa raqa addamu dhiig muu istaagin oo muu kala go-in xataa maatay laa dhintay dhiiggiibaa uu dhiig baxay قال الله عز وجل إلهي وحولي بادرني عبدي ها قال الله عز وجل وحولي عبدي أدونك بادرني بنفسه نفتي سبيل لسو الدقدقي حرمت عليه الجنة جنة وكحر والربن إسرائيل لكن نقول كان في من كان قبل رجل به جرح داوع بقيال waxaa laga yaaba markaa in gacanta kale ku taala marka xanuun wax xanuunaysa meesha marka inuu sabraa la doonaya fajazica waa argagaxay yani waa waa sabri kari waaye xanuunkii uu sabri waaye faahada sikiin midi buu qaaday oo faxaza bihaa yadahu gacantiisiibuu ku jaray famaa raqa addamu dhiigi muu istaagin xataa maata ilaa u dhintay waa dhigi baxay qaala allahu caza wajal cabdi addoonkaygu baadaranii binafsihi naftiisi buu igala soo degdegay ama naftiisi buu igala soo degdegay xaramtu calayhi ljanna jannadii baan ka xaram marka xadiidka insha allah sharxiisa in yaroo ka mid a habeen dambena tilmaami doonaa halka aynu ku dayno sala allahu cala nabi maxamed wa alihi wasaxbi ajmaciin